wixii hadda ka dhacay sabtidii jamhuuriyadda maradiga soomaaliya ee wadankii aan jeclayn aan ka nimid oo ay ka baxa ay ka dhacday isbedel xagga ra-iisul wasaarihii oo shaqada laga qaaday iyo isbedel xagga maaratay la filayo siyaasadda inuu kusoo socdo marka waxaad adigu horta ka qaadatay sidii codka u dhacay iyo sidii marat wax u suurtoobeen waa dhowahay saalax marka hore aad baad umahadsan tahay wallaahi waxaa hadda waxaan u malaynayaa waxaa la isweydiinayaa un maxaa soo socda wixii dhacay oo aynu la wada soconno in xukuumaddii iyo ra-iisul wasaarihii iyo golihiisii wasiirada kalsoonidii lagala noqday marka waxaan sugaynaa ay la tahay ra-iisul wasaare cusub iyo xukuumad cusub oo kale oo lasoo dhiso haddana waxaa lagu jiraa shopping ama maxaa la yidhaahdaa soo raadin qofkii noqon lahaa ra-iisul wasaaraha soo socda iyo xukuumadda uu soo dhisi doono ilahay idankiisa waxaan rajeynayna kolley wakti yar baa ka dhiman xilligii doorashada ee lalahaa ayaa doorasho soomaaliya ka dhacaysa waxaa hadda dadku ay attentionka ugu badan siinayaanna waxay ahayd waxa la yidhaahdo ma doorasho ma ka dhici kartaa soomaaliya iyo xukuumaddeenu ma gaarsiin kartaa marka isbebedelka faraha badan iyo arrimahaas saqbaabsigaaso ay keeneen fishinkii ee lalahaa waxa weye doorasho caam inay waddan ka dhacdo oo ayna u eg tahay ba iska daayay inaysan ba xataa aysan doorasho ka dhici karin soomaaliya anigu sidaan aaminsanahay marka taas ayaa kuley waxaa ila tahay muhiimadda ugu weyn oo dadkeenu ay u dhakraaricinayaan baryahan inay ahayd waxaanse rajeynaynaa koley wax koley waxay noqon doontaa doorashadu selectocracy wixii la odhan jiray ee awalba maaragtay baarlamaan odayaal soo xulaan iyo hawshaasu marka iyadana waxaan rajeynaynaa waxay la tahay ilahay idankiisa bal inay inay inay inay timaado xukuumad kale oo haddii maadaama xukuumaddii hawsha waday kalsoonidii lagana noqday bal mid cusub oo maaragtay iyana fiican oo kartida eelada leh in ilaahay idankiisa waxaanu rajeynaynaa in ummadda ma garanaysaa loo keeno oo wax karti iyo howlkarnimadooda iyo fiira dheeridooda lagu soo xulo haddii allaha yidhaahdo
aada iyo aad baa faysal u mahanta tahay sida aad macnaha bal u qaadaa dhigtay sida hawshu tahay waxaan u malaynayaa walaalkeen wuu naga go-ay wuu kusoo celinayaa saan filayo aan fiirino balleynka khadkiinu soo galay faysal saadaq ma adiga ma ku jirtaa saadaq ma nagula jirtaa waxaan umalaynaya waa ismaqlina aan hay weli marka waxaan bal faysal baan ku noqonaya faysal haddii arrintu ay saas tahay oo maaratay waan rajeyna koley ummad ummad ilaahay abuurtay baa layahay soomaalidu mar walba rajo ku nool ilahay baana badbaadin jiray systemkiina macnaha inuu shaqeeyo ayaa muhiimadda ahayd niman baarlamaanka ka mid oo oo waxaan u malayn jirnay dadka baarlamaanka ku jira inay kulligood wada yihiin dad maaratay iska aan waxa maaratay aan wax badan laga felini laakiin waxaa kasoo baxday dad ad adag oo maaratay la fili karayo bal inay systemkii iyo dowladnimadii soomaaliya difaacaan sooma
waa sidaas run ahaantii waxayna noqonaysaa dowladda lasoo dhisi doono laftirkeedu waxaad moodaa inay ku xirnaan doonto inay kalsooni ka hesho baarlamaanka iyaga ahee iyaga laftirkoodu kasoo horjeeday dowladdii hore ee la riday haddii dowladdii la riday laftirkeedu taageero badan bay xukuumaddii la riday ay lahayd oo baarlamaanka run ahaantii waa qaybsanaa waxa weeye cod yar baa lagu kala baxay sidaa awgeed waxay noqonaysaa dowladda soo socota laftirkeedu in laftirkeedu ay arkaan power sharing waxuun maaragtay koora xataa baarlamaankaas iyaga iyo waxay taageersan yihiin iyo si looga gudbo waxaan maalin walba isqabqabsiga waayo dee haddii koox maanta tagto koox kale berri timaado kooxda berri timaadana ay maaragtay kooxdii kale xadhigga u jarto waxaana wax la isku soo dhoodhoobayay intaasoo sanaba ay ahayd in waxa la yidhaahdo xeerka iyo waxqaybsiga iyo iyo tixgelinta dadka inkastoo hadda gruub gruubaysi wadankii kasoo muuqanaya gruubyada laftirkooda ahu in waxa loo yaqaano coalition government yani waxyaaba noocaas oo kalea sidii loo dhisi lahaa si looga gudbo run ahaanta iyaga laftirkooda inay rower block ay u dhigan karaan xukuumadda cusub ee lasoo dhiso
marka loo fili faysalo ma horta maba xubaba in dhilis gurubaystaba macnaa gurubaysigu wax dhib maahan waayo xisbiyadu waa gurubaysi laakiin wixiina waxay fiican ay xisbi yihiin oo ajendihiisa iyo bolisiga uu leeyahay oo wadanka meesha rabo inuu haddii uu xukunka hayo u wado inay caddahay loo baahan yahay soo maahan mise gurbaysigu waa nooc kale oo maaragtay familism ya maxseed aragtaa maya gurubaysigan hadda run ahaantii wixii hadda meesha ka muuqday gurubaysigu ka muuqday baarlamaanku intii doodan ay socotay iyo hawshan socotay aad iyo aad bay u fiicnayd waana markii ugu fiicnayd ee soomaali la arko yacni iyadoon aysan isu aruursan qabaa'il ay gruub kasta dhinac xagga iyo dhinac xagguba ku jireen taas ayaa marka waxayna tusinaysaa in gurubaysigaas uu yahay gurubaysi u samaysanaya u samaysmaya sidii xisbihiis xisbiyadii oo kale sidaa awgeed ayaa waxaa loo baahan yahay kuwa wax soo dooranaya madaxweynaha oo soo xulaya maxaa la yidhahdaa prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha soo socda iyo wasiirada soo socota isagiiyo ra-iisul wasaaraha iyo waxa ay keeni doonaan iyo xisbigooduba ama xisbiga hadda talada hayaahu inay ka qeyb geliyaan gruubyada iyaga ah oo laftirkoodu kasoo horjeeday xukuumaddii hore oo la riday inay ka qaybgeliyaan arinta talada haddaysan ka qaybgelin dee iyaguna waxa weeye caqabad bay ku noqonaysaa xukuumadda soo socotahu ama baarlamaanka inay ka baasiyaan ama xukuumadda soo socotahu waxa waxa ay qaban karto labada sane ee soo socota marka taas si ay u wanaagsanaato labadaa sane xukuumaddaasu lasoo dhisa si ay u qabsato hawsheeda u gudato inay inay gruubyada laftirkoodu oo maanta baarlamaankii ahu inay iska dhex arkaan arrintaas iyada aad iyo baad mahadsantaha faysal sidaad maaragtay bal community soomaali bal adiga ra'yigaagi ugu faahfaahaysa siday tahay waxaan ugu soo naqday saadiq oo marka hore telefonkiisu telefonka nagoge saadiq ma namalaysaa
si fiican
kusoo dhawo raadiga soomaalida maanta
waan ku dhawo walaalkiis bal adiga nooga waran sidai hadda xogagalan nin aad wahabaad ahayd sida xaaladda u dhacday iyo anigu iyo walaalka faysal waxaawan hawada manaha bal hadda waan ka sheegnayba oo aan maqlaynay inuu maarata faysal yiri habka ay u dhacday waxaaba bilowday macnaha wax un u eg inay dadkii wadaniyadii iyo maarata iyo maaratay sheeg systemkii la rabo inuu shaqeeyo bal ka waran adigu xaaladaas iyo sidai hadda u dhacday sidai adiga ay ra'yiga kula tahay
si wanaagsan ayuu walaalkii u dhigay laakiin anigu xoogaa waxaan ku dari lahaa isbahaysiga gudaha baarlamaanka ka socday mid agshuday mustaqbalka soomaaliya u hiilinaya ma ahayn gurubada dhinaca madaxweynaha u batay oo aada arkayo inay ahaayeen kuwo inta badan ku yimid nidaam ay kusoo wada heshiiyeen ama waxyaabo iyaga hoose oo dhex maray sida in dhaqaale hoose ay ku baxshaan in codkaas ay ku bixiyaan mid ahaan xil loo ballan qaado mid iyadana ku jirtay muxuu ahaa haddana siyaasadeed ama xisbi gooni ah marka intaa inta dhinaca madaxweynaha u badneyd xoogaa waxaad dareemaysa inaysan ahayn isbahaysiga oo isbahaysi mustaqbalka soomaaliya u hiilinay marka tirada lixdanka sideetanka iyo kuwa ka aamus ayaan waxaan dhihi karaa mowqifkooda solid buu ahaa marka la fiiriyo fuiturka soomaaliya waxaan hadda cid kasta oo soomaaliya nadegeysanaysa u sheegaya baarlamaan lacag lagu iibsaday guul ma aha nin shaksi ah oo xukuumad loo damiyena guul ma aha ballanqaadyo been ama xilaabuur oo ummad soomaaliyeed ama mas-uuliyiin soomaaliyeed xildhibaan ha noqdo ama qof kale siyaasi soomaaliyeed oo loo filiyeyna guulma ah ra-isul wasaare kasta oo yimaadaa ma huraayo waa dhab in la farageliyo nidaamkiisa shaqo ma huraayo in ay ku qasbanaato in wasiiro ama waxuusan raalli ka ahayn uu muxuu ahaa sharaf ka dhigto marka anugu waxaan hubaa dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed waa inay ku dabafaylaan inta yar dabcan ma la helayo tiro badan oo xaqa uhilisa xaqa inta uhilisaa badanaa waa yaryihiin in intaa lagu dabafaylo oo aan aragno nimanka xildhibaanada u istaagay midnimada ayagu ma aysan difaacayn ra-iisul wasaaraha markaa joogay kii kasii horreeyay waxa ay difaacayeen waxa ahayd sharafta iyo karaamada iyo mustaqbalka umadka soomaaliyeed iyo waxa ay u dhaarteen meesha tan waxaa socota nidaam doonaya dalka in uu muxuu ahaa nidaam ay dadku raalli ka ahayn keenaan marka waxaan oran lahaa xaaladda isbahaysiga maanta dalku xisbi siyaasadeed kama jiro ma jiro muxuu ahaa wax ay ummadda ku heshiisay ummadda waxa ay ku heshiisay nidaamkaa oo kumeel gaarka ah aan doonayn inaan ka baxno laakiin waddadii aan uga bixi lahayna ma hayno waxa uu madaxweyne xasan iyo muxuu ahaa nimanka urursan ee xisbigiisa ay wadaanna soomaali dowgii dowladnimada ay ku gaari lahayd ma aha waxaan jeclahay in dhinaca nabadda wadajirka midnimada la eego oo si labaatan iyo shanta shantaas sano haddana oo aadka u qanaar soomaalida soo gudubtay inaysan marnaba dib noogu celin waana ka baxay
aad bay aad baa saadiq u mahadsan tahay sidaad macnaha bal adig waxa ay kula tahay aa arrintan ra'yigaaga uga dhibatay marka soomaaliyana waxaan u rajeynaynaa macnaha waqti fiican iyo maarata ilaahay inuu macnaha dhibaatada ka saaro marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan laba ogeysiis oo kale ini dhexgeliyo ogeysiisyada mar walba dan inay ah intaanan walaakay saadiq aan ku noqon faysal oo mar labaad aan raba inaan hal round oo kale su-aalaha weydiiyo fariinta ugu horeysa waxaa inakaga timid hay-adda caafimaadka m d h taasoo maaratay hadda maanta ay farintan kugu soo gurmaysa af soomaali iyadoo englishna meelaha badan waa laga gudbiyaa hadda waa waqti hadda waa waqti ku wanaagsan si aad u hesho talaalka hargebka ka hortaga naftaada ee hargebku waxay kaa ilaalisaa dadka kugu xeeran adiga kuwaas oo aad uga jilicsan tahay xanuunka hargebka haddaad uga jilicsan tahay xanuunka hargebka inay macnaha kaa ilaaliso qof kasta oo lix bilood jir ah ama ka weyn waa inuu qaataa talaalka hargebka sanad kasta talaalka waxaa lagu heli karaa muditaanka ama buufinka sanka ama carbad lagugu mudo dhakhtarkaaga ama goobta caafimaadka waxaa kuu sheegi karaa adiga nooca talaalka ee aad u baahan tahay marka waxay ku leeyihin hay-adda caafimaadka ee m d h ee gobolka minnesora waxay ku leeyihiin istalaal barnaamijkan waxaa kaloo qeyb ka ah oo aad iyo aad uga qeyb qaata hay-adda ammaanka ee gobolka minnesora taas waxay ina ogeysiinaysaa ilmaha da-doodu ka yaryahay sideed sano ee aan sida aan saxda ahayn kuraasta loogu xiro gaariga marka la wadayo weeye iyo kan weliba koruqaadka ama boosterka u naqaano ammaankoodu ma sugna waana sharci jabis booliska iyo ayaa haddii ay ku joojiyaan way ku ganaaxayaan darawaladana waxaa lagu tirtirsiinayaa inay rabkaaka caruurta rakaabkaha ay si fiican u xakameeyaan wixii akhbaar ah ee safetyga caruurta walaalkii saadiq baan ku celinaya maadaama uu isagoo hawada noogu jiro saadiq waxaan ku weydiinayaa miyaana la dhihi karinin koley de xildhibaanada markii hore odayaal baa soo xulay sida hadda u sheegtay xulufeysiga xildhibaanada ku socday oo hadda sheegtay maanaa xoogaa lacag laalusheeni jiray miyaan la dhihi jirin de ayaga laftigoodu de maadaama odayaal iyo ay wax ku yimaadeen ayagbaa hadda kala miirmaya oo raggii rag soolida iyo rag kalea loo kala baxaya miyaad dhihi karin sidaas
horta waxaan rabnaa inaan halkan ka bidhaamino sida ay ku yimaadeen xildhibaanadan xildhibaanadan arkay horta waxaan rabnaa inaan halkan ka bidhaamino sida ay ku yimaadeen xildhibaanadan xildhibaanadan asalkooda waxaa soo xulay xildhibaano iyaga lamid ah oday dhaqameedyo iyaga lamid ah oo aan ahayn oday dhaqameedyadii dhabta ahaa intuba sida hadda aad ummadda soomaaliyeedna ku wada dhegtay inta odayaal dhaqameed ee maanta soo fadhiistay badidood waxay ahaayeen xildhibaano odayaal dhaqameed gacan ku xumisa haddii laga keeni lahaa dhinacyada waqooyiga dhinaca muxuu ahaa koonfurta iyo inta badan way jiraan xildhibaano oday dhaqameedyo oo xalaalah oo aada iyo aad muxuu ahaa u dareensan dhibaatada ay yeelan karto marka ay soo xulaan dad aan ehel iyo iyo muxuu ahaa mas-uuliyad ka muuqan inay dadka dalka soomaaliyeed hogaaminkooda usoo diraan laakiin xildhibaa oday dhaqameed isaguba aan ka xishooneyn muxuu ahaa beenta aanan ka xishooneyn inuu xoolo qaato aanan ka xishooneyn waxa uu keeno dabcan waxay ku dhamaanayeen sida shalay ay ku dhamaadeen xaalad marka xildhibaanka xalaasha ah iyo oday dhaqameedka xalaasha ah oo oo issoo xula dabcan futurka soomaaliya waxaan u arkaa inuu markaasi wado fiican hay laakiin waxaa yimid intooda badan iyo siday ku yimaadeen dee nin xildhibaana lacag laga qaatay isagoona ma sugaysa inuu muxuu ahaa dal iyo dad soomaaliyed u filiyo wuxuu u filinayaa keliya waxaway xaqdarada iyo inuu xuquuqdii ka maqnayd markaasayto ama dhaqaalihii ka maqnaa uu soo ceshto ama wax kale hor la raadiyo iyo in uu wuxuu ahaa badi wax allaala wixii uu dan soomaaliyeed ku raadin lahaa uu inta ka weecdo dantiisa gaarka ah muxuu ahaa marka xildhibaano waa jiraan oo dhabtii aada iyo aada u wanaagsan baarlamaanka haddana ku jira horeyna ugu soo jiray oo intaba u dalqanaya dadka iyo dadka soomaaliyeed inay dhibaatadan hadda taagan ay ka baxaan laakiin nooma muuqato xildhibaanada hadda jooga badidooda inay yihiin xildhibaano dadka soomaaliyed u helinaya tusaale waxaan kusoo qaadayaa inta badan xildhibaanada maanta ku dagaalamabaarlamaanku waxay ku dagaalamayaan inay noqdaan wasiiro wasiiro ku-xigeenno iyadoo aada og tahay howshii ad howsha adag ee baarlamaanka horyaalla ee sharci dejinta iyo xisaabta xukuumadda in ay haddana ku darsanayaan ay rabaan inay ku darsadaan mas-uuliyad kale oo ah go-aankii fulinta golihii fulinta howshiisii oo iyaduna ah mid aada iyo aada u ballaaran marka ma filaayo xildhibaan boqolkiiba laba boqol yacni shaqayn kara isagoo aan weliba lahayn xirfad aqooneed iyo mid waayo aragnimo shaqo oo uu markaasayto hogaan ama nidaam jiraa waa kaga mid noqon karo marka dalada soomaaliya haysato ayay kamid saartaa maxaad hal su-aal oo kale aan kuu celiye ma is leedahay sida hadda xaaladda ku socota waddanka soomaaliya doorashadii ay loogu talagalay two thousand sixteenka waa gaari karayaa
waxaan umalaynayaa haddiiba ay muxuu ahaa sida ay wax ku wadaan hadda ay sameeyaan yani ma filaayo in ay muxuu ahaa soomaaliya doorasho xor oo xalaala oo si cadaalada ku dhacda ay soomaalida xiriirto midda ugu horeysa waa waa dhici karta in sanduuqya la geeyo magaalooyin ama degmooyin dan gaara laga leeyahay si marka ummadda loo afduubo laakiin doorasho si xalaala ku dhacda ma filaayo in soomaaliya hadda iyo maalin kaleba yani ka dhici doonto saadiq haddii saa u dhacda miyayna u muuqan hadda maadaama soomaaliya ay ka dhuntay adduunkana ka dib martay kana baaba'day saddex iyo labaatan sano fursado ay faa'iidi lahayd marka lagu daro burburkii kale oo ay ku dareen oo konton sano dib u celiyey waddanka soomaaliya miyaan la dhihi karin hadda haddii ay doorashadaas dhici weydo oo de ay tahay another twenty years inay ka dhumayso ama labaatan sano kale in ummadda soomaaliyeed ay kasii dhumayso xagga marka loo melo horumarka iyo difaaca iyo social servicekii iyo maaragtay waxyaabihii waddanka soomaaliya uu kula tartami lahaa wadamada deriska iyo adduunkaba miyaad is dhahaynin labaatan sano kaleo dibdhaca ayaa kusoo socda haddii kun iyo sagaal boqol labada kun iyo lix iyo tobanka doorasho dhici weydo
horta dadka soomaaliyeed waa dad aada u wanaagsan waxaa xun u ah hogaanka hogaanka soomaaliyeed ee markasta soomaaliya jihada xun ku hagaaya soomaalidu haddii hogaan fiican oo siyaasadeed oo oo ilaah oo muxuu ahaa wax ay ku dhaarteenna fulinaya ay yimaadaan waxaan malaynaya hadda kuma qaadanayso in ay doorashooyin degdeg u qabtaan ay wadankana islaaxiyaan laakiin meesha arrinta taagan waxa way soomaaliya waa run ha muxuu ahaa hadday dhici weyso doorasho si xalaala u dhacda oo dadku oo dadku u madax banaan yihiin la qabto oo dadku dadku madax banaan yihiin ay dhacdo waxa waaye waa la gaaraya labada kun lix bilood doorasho laakiin hadday dhici weyso waddanka waxaan hubaa in ay ay xaalad khatar ah uu soo fajahayo haddana waxaad dareemi kartaa faragelinta dhinacyada soomaalida isaga imaanaya dibadda oo inta badan hadda u arka in ay masiirkii soomaaliya iyaga hagayaan oo iyagu muxuu aha ciday doonaana keensanayaan magaaladay doonaana ciday doonaan geynayaan arrimihii siyaasadda iyo dhaqaalaha soomaaliyana ay wakiilba uga noqdeen in ay iyagu ciidamadii soomaaliya ay noqdaan marka nasiib darrada soomaalida haysataa ayaaba ah haddiiba ay wax dhaba ay ku heshiin waayaan ay runtana ka sheegi waayaan xalka soomaaliya halka uu jiro waxaa aada iyo aada muxuu ahaa u muuqata in wadankii soomaaliya xaaladiisa uu meel aan kasta noqon karin meel aysan kasoo noqon karin gaari kar tusaale ahaan hadda waxaan kugu soo qaadaya arrin kenya iyo etoobiya ay isjeclaamiyeen iyadoo ay madaxda soomaaliya midkoodna uusan ka hadal qaadin inay doonayaan in gudaha soomaaliya ay ka samaystaan baberson babersonkaasi wuxuu noqon karaa inta udhexaysa actually inta ay xuduudaha laleeyihiin oo weliba gudaha soomaaliya aada usoo galaan kadibna waxaa adkaan doonta in halkaasi deegaanadaas ay dib ugu noqdaan dadka ama aan dib usoo noqdaan marka waa arrimo ay u baahan tahay soomaaliya inay ka muxua digtoonaadaan madaxda soomaaliyana ay tahay inay ka hadlaan soo iyaguna ay gacmaha isqabsadaan si dhibaatada aysan beri xalka uhayn maanta aad baad u mahadsan saadiq barfersonkaas baan wax yar baan waana si fiican baan kumanida soomaaliyeed ee diyaaradda joogta ay isha ugu hayn doonaan faisalna waxbaan ka weydiin doonaa laftigiisa ee bafersonka iyo macnaha howlaha soo socda miyayna ogayn bafersonkaasu ilaa afgooya hadduu yahay inuu macnaha baferson yahay waddan qeybo ka mida in la xalaashado taas waxaan sugay su-aashaas waxaan weydiinayaa faysal faysal miyaadan umalayneynin haddii baferson ay etoobiya tirada baferson baan sameysanaya baydhabo dowlad goboleedka baydhabo hadda laga sameeyey ay leedahay waxbaan tegayaa ilaa barawe oo aan saldhig ka sameysanaya ciidameed miyuuna bofersonku ahayn ilaa afgooye etoobiya raacaysa
walahi niyahu waa la odran karaa dee nin walba waa riyoon karaayo iyaga laftirkoodu riyo way odran karaan sida taasu hadday iyagu sidaa yidhaahdaan waxaan unoqonaya u malaynaya taasu mid ummadda soomaaliyeed yani waxyaabo badan oo aysan u jeedin tusin doonta oo iyaga laftirkoodaba midayn iyo midnimo u siyaadin doonta inay tahay laakiin arrintaasu waa arrin khatarteeda leh mana ahayn kenya oo keliya laakiin arrinta pafersonka waxaa ka wada hadlay ethoobia iyo kenya waxaad moodaa inay kenya markay meesha gashay ay arintii sidii ay u malaynaysay inay wax walba nimankan mar meeshay ugu tagaanba ka carari doonaan inay arrintii sidii noqon weyday ku dhibaatootay ayna dalkoodii amniga dalkooda sugi waayeen ay soomaaliyana u aadeen inay nimankan soomaaliya ka ceydhiyaan oo ka nadiifiyaan marka iyada lafkeediba waxay keentay inay waxaan u malaynayaa ay outsourcing securitygooda ku sameeyaan waddanka soomaaliya jooga oo ay yidhaahdaan waxaanu doonaynaa inaad naga caawisaan qaabka nimankan loola dagaalamo inaad na bartaan waddanka gudihiisa iyo soomaaliya gudaheeda marka labadooduna waxaan waa treaty ay wada saxiixdeen baa jiray waddanka ethoobia iyo kenya kun sagaal boqol iyo lixdan iyo kowdii lixdan iyo saddexdii ayna ahayd arinta soomaaliya iyo irenitism waxa la yidhaahdo oo inay soomaaliya isku soo noqnoqoshada iyo waxyaabahaasito marka inaysa inay mar walba ka hortagaan labadooda iyagoo wada socda marka taas mid weligoodba u taalay bay ahayd waana middaa un mar walbana way ka shiraan markastoo soomaaliya xaalad kasoo wajahdo ama wax cusubi ka muuqdaan always waa waxay mar walba ka shiri jireen oo yacni si cad oo aysan maaragtay ay leeyihiin arrimaha soomaaliya baanu ka shiraynaa waa taas waana shirka isaga ah markay isugu yimaadeen laakiin mar walba waxay fiirinayaan sorof soomaaliya hadday isku soo noqoto iyo yacni qoloqolaysigan iyo waxyaabahaasayto iyagu dee way maaragtay aada iyo aad bay ugu faraxsan yihiin midda kale ee keenaysa inagu haddaynu dhahno waa la ina qaybinaya dee ha la ina qaybiyo ma xuma laakiin ma inaga isqaybina mise waa la ina qaybinaya su-aashu waxa weye inaga isqaybinayne cidna ina qaybin mayso faysal miyaynay ahayn dadna loo soo dirayo annaga na matalayo inay yihiin hadda kasoo qaad dadka waxaan ka wada dad annaga na matalayo unbaa na qaybinaya sida waa sida cad laakiin mid walba haddaad dib u raacdid aad tirahdid okay war ninkan gobolkan matalayo dhahaya hebel laan baan dhisayaa salka etoobiya ku haya marka miyaana la dhahayna dadkaas waa dad lasoo diray oo maaragtay u adeegaya danta wadankaas maadaama hadda kasoo qaad gobollada ugu dambeeya samaystay gobolka south westig oo kale hadda oo soomaaliya samaysmay dadweynehan cod laga qaadin xataa odayaashan cod laga qaadin sidoo kale haddaa ufiirisid macnaa jub oo kale sidoo kale haddaa ufiirisid yacni waa waa soomali waxa dhaha meydka maxaa ugu dankan sii wada sooma disda macnaha kuwa ugu dambeeyey nin walba inta wax loo boobsiiyey la yidhaha gobolladaas adaa iskale gobolka hadda gado cod lagama qaadin bu-aale cod lagama qaadin baay iyo bakool cod lagama qaadin gobolka shabeellaha hoose cod lagama qaadin sidee baan ku dhihi karnaa marka annagii baa iskala qaybinayna maya anigu uma arkay taasi bal adigu sidaad macnaha aad ku dabaqi kartaa marka waxaan taas u keenay wax ah kuweena kuwaasayto innagii haddaynu kala qaybsannahay oo guruubna raacsan yahay ninka laynoo keenay guruubna ay ka soo horjeedaan ninka laynoo keenay yacni midnimadu markii dadku ummad meel wada degan oo bahalkii ay wada midaysan tahay oo ay ka midaysan tahay inay wax dhistaan waxay rabtaba ha ahaatee waxa weeye cid wax u keeni kartaa way yar tahay hadday yidhaahdaan maya waxaad og tahay shariif xasan laba jeer buu mar mar buu isku dayey waa ku guulaysan waayey markii labaad buu isku dayey waa dadkii waa ka hareen midda kale dowladda dhexe baa mid walba dee waxa weye waxyaabahan tasdiiqisay oo maaragtay shaabadda ugu dhufatay dowladda dhexe iyaga laftirkoodu ma ma raggaasay ka mid yihiin inagu wax inoo kala qeexan ma jirto yacni hadda ka hor waxaad og tahay hadda ka hor haddaan hadal kuu soo qaado markii maamulkan jubbaland la dhisay ayaa waxaa jirtay hadal always marfashiyada siyaasadda soomaalida lagu falanqeeyo ayaa la odhan jiray kismaayo kun kilomitr marka nin baa muqdisho joogay baa hadalkaa yiri bay yidhaaheen ba ninkaa isaga hu laftirkeeda ninka muqdisho meeyarka ka ahaa mustaxiil buu ka dhasho kasoo jeeda iyo guddoomiyaha gobolka banaadirna ahaa ninka maanta soomaaliya ay u duntay oo hadda xukuumaddii hadda u dambeysay ay dartiisu duntay maxaa loo bedelay ninkaasayta waayo aan u saaxiibi leeyahay ethoobiana waa ku dhashay kenyana waa ku koro primary school high school halkaasuu kenya ku noolaa badankiisii hadda markuu soomaaliya dhowaan shaqu ku yimid isagoo weliba hay-ado maxaa la yidhahda n g o yo u shaqaynaya marka innagii laftirkeennii baana wax badan ma aragtay aynan dhexdeennii ogeyn dadku xataa waxa ay yihiin xataa background check inaan waxba lagu samaynin aynan ogeynba xataa waxaba inoo imanayaba marka nin walba wuxuu noqday meeshuu rababa ha ka yimaadee inuu reerkiisa dabada la galo halkaa fadhiisto marka de maxaad ka odhan kartaa waa waa arrin mashaakilkeeda leh waa waxayna u badan tahay de waa qeybida xukunkii macnaha gumaysigii hore laga dhaxday iyo waayihii ay maarata gumaysayaashu imaan jireen waxaan inkastoo aan sirabna inaan saadiq sii dayn saadiq maxaad adigu intaa ku dari lahayd
walaalkay sida uu sheegay horta kala qaybsanaanta soomaalida ayaa asal u ah waxyaabahan faragelintan xoogeeda laakiin waxaa cad in dowladaha qaar sida etoobiya iyo kenya ay adeegsanayaan shaksiyaad soomaaliyeed oo ay danahooda ku gaaraan oo aan dan iyo xeelo kala hayn ummadda iyo shacabka deegaanada iyo dadka matalaya haddaan tusaale kugu soo qaado maamulka hadda uu madaxweynaha ka yahay iyagu dhiseen subax maalin cad buu muqdisho kasoo tegay isla hal saa gudahoodna madaxweyneha loogu magacaabay iyadoo weliba aan gudaha magaalada aan ahayn oo elaboorka inta la tegay la isugu tegay meesha lagu caleema saaray si lamid ah midkan axmed madoobe ee maamulka juba administration isagu iyo dowladda isqabad dheer kadib waa la qoor qabtay dowladda iyo muxuu ahaa dowladdii diidaneyd maamulka maamulkaa hadda jira ayaa la lasoo saaray hadda waxaad arkaysaa in madaxtooyadii soomaaliya gudaheeda ay muxuu ahaa gafre iyo nin kalees ay ku siixeen in la sameeyo maamul isaguna la yidhaahdo galmudug oo weliba keenay khilaaf puntland iyo galmudug soo dhex mara oo iyagu haddana ay ay bilaabeen isla wixii ay saxeen wixii ay keeneen inay xaliyaan laba maamul galmudug iyo puntland ay isgarab fadhiisiyaan marka waxaad arkaysaa wax kasta oo gudaha soomaaliya ka dhismaya inay u hiilinayso danaha dowladaha iyaga danta kale soomaaliya inay burburto marka kala qaybsanaanta soomaalida iyo qabyaaleysiga qabiilku waa wax soomaalidu lagu eedeyn karin laakiin qabyaaleysiga soomaalida dhexdooda ah iyo hinjaleysiga eexda sadbuursiga oo ay ku hilmaameen dantii iyo wadajirkii iyo horumarkii soomaaliyeed ayaa maanta asal u ah dowladaha danaha shisheeye wataan dowladaha shisheeye ee danaha gaarka kale soomaaliya burburkeedana ilaa inta ay soomaaliya ay dhibaatada ku jirteen ka shaqaynayay weli u helinay marka shaksiyaadkaasayto yaan marka hore leeyahay waa ma aha shaksiyaad ka duulaya dadka deegaanka danahooda waa shaksiyaad aan hubo sida aan hubo in etoobiya berita iyadu ama xabiis geyn doonto ama ay erin doonto waana soo aragnay taariikhda intii ay soo abaabushay etoobiya oo ay xukun usoo dhiibtay ama ay magaalo keentay awood ku keentay ama si siyaasada ku keentay intuba iyaga ayaa muxuu ahaa etoobiya ayaa kala dirtay waxaan kasoo qaadi karnaa madaxweynihii allah unaxariistay cabdullaahi yuusuf wuxuu kamid ahaa madaxweyneyaashii muxuu xiriir fiican lahaa maalintii ugu dambeysana dowladda etoobiya ayaa muxuu ahaa dabar ka taabatay si lamid a hogaamiyaashii soomaaliyeed oo kale ee etoobiya xiriir kala lahaa intuba muxuu ahaa taageero waa ka waayeen shaar guduud baa kamid ahaa taageero waa ka waayeen marka etoobiya sideeda iyo kenya iyo wadamada weliba danaha soomaaliyeed muxuu kasoo horjeeda waxay isku dayayaan in maanta ay wixii danahooda wali kalaa ay ku shaqaysaan marka ay ka gaaraan ay dhabarka ka saartaan marka shariif xasan waan hubaa in sidaas ay ku dhici doonto si lamid ah mid madoobe inay ku dhici doonto nimanka cabdiqaybdiid ee maamulada gobolada dhexe wataa si lamid ah hogaanka maanta dowladda dhexe ee xasan sheekh iyo muxuu ahaa nimanka xisbigiisa hadda oo isku dhawaansho dhanka etoobiya iyagana ay kala dhexayso si lamid ah ayaan ayagana arkaa marka waxa waaye dhanka soomaaliyeed kuma jirto danaha loo shaqeeyo dhanka soomaaliyeed waxay ku jirtaa ummadda soomaaliyeed wadajirkeeda midnimadeeda saleenta sharciga iyo dowladnimada iyo wixii naga dhumay inaan dib usoo ceshano isu tanaasulno aanu noqono ummad ka wada dhexaysa dad luqad diin dhaqan iyo muxuu ahaa walaalxilimo iyo dowladnimaba aad iyo aad baad saaduq u mahadsan tahay thank you very much baan ku leenahay mar kastaba sida maarata komuniti soomaaliyeed aad bal ugu taagan tahay adoo hawlahaaga iyo shaqadaada ku dheer yihiin inaad u taagan tahay bal mustaqbalka soomaaliya in la soxo maaragtay dowladnimadeeni iyo qarannimadii soomaaliya soo noqoto iyadoo aan u jeedno unba hadda hashi maandeeq ahayd la dhihi jiray aan maalla hasheena maandeeq u malaynaysaa in maaragtay hadda ay buffer zone iyo ilaa afgooya laga sheekeynayo marka waan aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa maaragtay fartigaaga iyo maanta waraysiga aan kula yeelanay
aada iyo aad ugu mahad celina sidoo kale raadiyaha soomaalida maanta iyo dhammaan barnaamij daadiyaha barnaamijka